washington markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa london kusoo diyaariyey waryaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
mawjado kacdoon ah oo lagu doonayay isbeddel iyo dimuqraadiyada ayaa ruuxay waddamo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga afrika sannadihii labada kun iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo koob iyo tobankii haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal barnaamijkeena amuuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa kacdoonadii dalalkaasi ka dhacay sababta ay u guulaysan waayeen iyo cidda ka dambaysay kacdoonada waxaa lagaga hor yimi keligood taliyayaal muddooyin dhaadheer xukunada dalalkooda hayay qaar badan oo ka mid ahna madaxdaasi lagu kacay waxa ay caan ku ahaayeen xukun adag oo ay qayb ka ahayd dadka ka soo horjeeda oo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen la waayi jiray jirdil xadhig iyo mararka qaarkood oo dadka mucaaradka ah ama dadka diida dowladda la khaarijiyo kacdoonadani waxa ay ka bilowdeen dalalka tuuniisiya iyo masar waxaana xukunkii laga tuuray labadii hogaamiye ee wadadaasi ka talin jiray isla markiiba isku day kacdoon ayaa waxa uu ka bilowday wadamo kale oo ku yaala bariga dhexe oo ilaa iyo iminka ay dagaalo sokeeye ka horanayaan aynu ku bilowna maxaa la odhan karaa way bilaabeen kacdoonkii ka bilowday waqooyiga africa su-aashaas ayaan weydiiyey cabdicasiis saalax cumar oo degan magaalada minneabolis ee dalka maraykanka arrimaha sababay waxaa ka mid ahaa maciishadii ama noloshii wadanadaasoo aada u xumaatay oo cidhiiri gashay musuq maasuq baahsan cadaalad darro dhaqaalihii oo xumaaday shaqo la-aan baahsan gaar ahaan dhalinyartii jaamicadaha ka baxaysay oo shaqo la-aan iyo cadaalad darro oo shaqooyinkii laisku geynayo maaragtay garasho iyo nidaamyo kale oo aan sax ahayn laisku geynayay dadku xataa nolol maalmeedkii ay maarayn kari waayeen dadkii nidaamyadaas dictatorka ee wadanada ka telinayay ka hor yimaada oo la caburinayay dil iyo xabsi iyo cagjuglayn lagu hayay taasaa keentay dadku markii noloshii ay maarayn kari waayeen in gaar ahaan dhalinyartii inay maaragtay uu isgubo xataa qofku nolosha isku gubo yarkii buazizi ee tunis ay ka bilaabantay kacdoonkani ka bilaabmayba uu nolosha isku gubo dadkan ka dibadda baxay inay muujiyaan talaxumada madaxdooda dhaqaalaha burbura iyo xoriyad la-aanta waxay la kulmeen gacan adag maxaa la odhan karaa haddaba waa maxay sababaha ugu waaweyn ee kacdoonadii ka dhacay masar iyo tuuniisiya ay u guulaysan waayeen cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ka faalooda arrimaha islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey runtii waxaanu odhan karnaa waxaa kalifay dadkii kacdoonka wadi hadday tahay tuunis iyo masarba ayaa markii kacdoonku uu dhacay ee dowladihii ay burbureen waxa ay awood u waayeen inay dib isu soo yeegaleelaan oo dib isu abaabulaan oo dowlad wanaagsan ay dhistaan iyagoo iskhilaafay markaa khilaafkii dhexdooda ahaa wuxuu keenay in rajiimkii hore dib usoo noqdo dib isu abaabulo isagoo ka helaya gacan shisheeye oo marnaba aan rajo iyo wanaag u qabin dowladaha inay kacdoonka ku dhammaystiraan dowlad wanaagsan marka taasina waata keentay in kacdoonkii tuunis uu fashilmo oo maanta nin saciid ibni qays aada moodo inuu inqilaab dahsoon uu la yimaado iyo siisi oo isagoo aan qarsanba oo inqilaab rasmiya la yimi ilaa haddana dalka ku haysta isbeddelkii ugu horreeyey waxa uu ka dhacay dalka tuuniisiya iyadaoo xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi xukumayay lix iyo labaatanka sannadood laakiin iminka xaaladii waddankaasi meeshii ayay kusoo noqotay kacdoonkaas dad ayaa qaba in ay dalal shisheeye ay ka dambeeyeen halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in markii madaxdii dalalkaasi xukumaysay ay dhacday dadkii xilka la wareegay ay u taag waayeen amaba ay ku dhaceen inay maareeyaan howlihii ay markaasi la wareegeen waa kan mar kale cabdiraxmaan aadan ruush xadaana runtii maya kacdoonku siduu ku bilaabmay wuxuu ahaa nin waxa weya meel yar wax ku iibinayo kadibna sixun loo galay kadibna isgubay halkaasuu kacdoonku ka bilaabmay marka lama odhan karo dowlado shisheeye ayaa ka dambeeyey kacdoonka siduu ku bilaabmay tuunis laakiin wuxuun baynu qabnaa uun kacdoonku markii uu bilaabmay ay dhallinyaradiisa abaabuleen in dowladdii ay burburtay oo waxa weeyaan madaxweynihii uu ka cararay dalka wasiiradiisii iyo dhammaan rajiimkii oo dhan ay yaaceen ciidankii qarankuna uu la wareegay xilka laakiin markii uu dhammaaday waxa weeyaan rajiimkii hore ee sacuudiga uu u cararay waxaa markaasi yimi khilaaf badan oo waxyaalaha lagu sababeynayo inuu fashilmay waxa ugu muhiimsan iyadoo wacyila-aan aanay jirin aqoon aan loo lahayn sida dowladda loo dhiso iyagoo iskhilaafay dadkii kacdoonka waday iyo ta saddexaad oo ah dowlado shisheeye oo ka faa'iideysanaya rajiimkii si ay u soo celiyaan doonaya waxaa lagu daraa mid afraad oo ah in waxa weeyaan dhaqaale xumida iyo dadku siday u kala noolnool yihiin iyada lafteedu ay cusub tahay wadamada khaliijka ee dhaqaalaha haysta sida dalka sacuudi arabiya dalkaysotoga imaaraadka carabta baxrayn iyo dalka urdun ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay si kasta iyagu uga hor yimaadeen isbedelo hogaan oo ka dhaca wadamada ku dhow taas oo ay ka cabsi qabeen in iyaga taladooda loogu yimaado dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa waxa ay aaminsan yihiin in shacabka ku nool dalalkaasi aanay ku kici doonin madaxda dalalkooda xukunta maadaama oo ay dhaqaale badan helaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena yaa muulaha islaamka ee toddobaadkan aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayey oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha islaamka weli halkaad nagala socotaana waa v o a oo washington toos idinkaga imanaysa markana dhinacii heesaha